ilaa waxaan ahay konton iyo kow meelahaas cabdulaahi bal meesha haradaada biyuhu ay ku taallo waa xaggee
waxay bari ka xigtaa burco saddex saddex iyo konton kilomitr bay burco ka jirtaa xagga bari waa gartay goormaad samaysay haradaas
harada iyada oo yar waxaan samaynay wakti sii horreeyey oo ilaa afar sano ka hor
waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa abaarihii lasoo maray waxaa igu maqaalo ah inaad dad caawisay xoolo dhaqato ah bal goortay ahayd iyo sidaa dadka u caawisay iiga sheekee waxa weeyaan meesha baraagana way ku yaalla nidaamkuna wuu ku yaallaa booyadda ugaga qaadi jirnay oo aan ugu gegey jirnay reerbiiga noo dhow dhow ayaan ka sii jirnay maraan tuumbow ridnaana waa jirtaa xoolahoodana waxanana soo gala oo waraabsada saasay ku cabbaan goormay ahayd markii ugu badnayd ee biyo la-aantu dhacday ee aad biyaha siinaysay niyow abaada weydoo xooluhu aada ay u madheen oo laba sano saddex sano ka hor oo ay aada xooluhu baxeen waktigaasay ahayd waa gartay bal marka waxaad iiga sheekaysaa dadkii aad biyaha siinaysay sheekadii kugu dhibka badnayd ama kugu xanuunka badnayd ee aada aragtay dadkii baahnaa aad ku aragtay
waxay ahayd dadkii oo reer dhan oo laba qoyso laba neef u hadheen ama ay shan neef u hadheen ama haddii lahay keeda leeyahay oo xoolihii waxay ka ibsadaan ay waayeen oo xoolihii geeli uu ka bakbaktiyey oo adhigii ka bakbaktiyey yaa oo biyo la-aani jirto maxaa dhacay marka waxaa dhacay abaartee hawaaraha baa dhacday oo dadkii oo dhan ka yaabisay oo haddii lahay keeda dadku xaaladoodu ay aada u liidatay oo xanuuna u dheeraayeen oo aad ka naxayso dee taasaan arkay
marka adiga maxaad marka u awoodo aada siisa anigu dee biyaha ayaan u awoodaa de qofkaas siday u caawin karo waan u caawiyaa haddii laada ka leeyahay meesha hadduu bal ku yaallo oo kale oo marka balku ku yaallo waan ka siiyaa haddii laada ka leeyahay khudradda qof qofka jilicsan marka khudrada khudraddan beeraa qof qofka jilicsan waan siiyaa waa kaas waktiga abaartu dhacday ma i sheegi kartaa tiro inta qoys ee haraad la ildaraa ee kuu yimi ee aad biyo ku caawisay wallaahi maya tiro ma sheegi karo laakiin aad bay u badnaayeen biyahaasna wax lacag kamaad qaadi jirin wax lacaga kama qaaday wartaadu biyo intee leeg bay qaadaa wallaahi niyow reermihii baan ahay laakiin biyo badan bay qaadaa biyo badan bay qaadaa waa imise mitir waa dhankaana waxa weeyaan dhanna waa saddex boqoloo tallaabo dhanna waa laba boqol iyo konton tallaabo hoosna waxa weeyaan laba mitir iyo bad marka hoos ma shamiitaa mise bac baa goglan bacina ma goglana shamiitana ma taalle waa iska dhulkaa ilaahay marka biyaha intee in leeg bay haysataa markay buuxsanto gugii imanka ayay buuxsantay welina way ku jiraan adiga maxaad dareemaysaa inaad dad baahan oo xoolihii ka dhammaadeen oo lacagay aysan haysan maxaad dareemaysaa inaad caawisay waxaan dareemayaa inay waajib igu tahay qofkii ii dhow ama ii muuqdo inaan wax ka siiyo biyaha iyo wixii karaankayga qiimo ahaan imisaad biyaha iibisaa biyaba ma iibin weligii waxii aan isticmaalmayo wixii kale dadka baahan baa siiya adigu maxaad ugu tala gashay markaagii hore haradan harada waxaan ugu tala galnay inaan wax ku beerno waanaan ku beernaa iminkana way noo beeran tahay marka adigu waraab beertaada uma weydid oo biyo bara waraaba waad u heshaa biyo waraabana waan u helaa biyahan bixiyana waan helaa alxamdulilah marka ma dadka ma afkooda unbaad u siisaa mise xoola hadday wataana wixii xoola ay wataana waad u waraabisaa
xoolahana way waraabsadaan afkoodana way u cabbaan dhaanka reerka loo dhaaminayana way cabbaan haddadan oo aad joogto biyo la-aan deegaanka ma ka jirtaa mise dadku biyo waa haystaan maye biyo la-aani ma jirto iminka okay laakiin waxaa jirta dad badan oo aagoodii ka soo guuray oo dhinacayagan u soo guuray oo aan iyagu halkan biyo ku lahayn markaa waan waraabinaa kuwa noo dhow dhow jiiraankayagana mar walba nala cabbaan maalintii oo kale imise qoys baad waraabisaa oo biyo ka hela harada ilaa labaatan qoys meelahaas
waa gartay marna waa ka badan karaa marna waa ka yaraan karaa meeqaa celcelis lacag kaaga baxday qodista haradan wallaahi lacag badan baa ku baxday adigu cagafyadaan anagu lahayn shaqadana marba maan xisaabin wixii naga galay laakiinse marba qaybun baan ku darayay cagaftananaa waday waa kaas dadkii haraadka qabay eeku ee kuu imaanayey qof aad sheekadiisa la yaabto oo adiga aad kuu taabatay ma jirtaa niyow aniga waxay taabtay laba nin oo lay sheegay oo oo isdildelay markii ay xoolihiina baxeen biyo la-aan iyo waxaasna ay dhaceen xalig isa suray oo isdildelay goormay ahayd waktigaa abaartay ahayd qof isdildelay baa ugu daraa dee ugu xun dee qof dhintay oo isdilayba